ay soo gaadhay un qolaa iisoo dirtay waana waanan akriyay si fiicanna waan ufahmay wata sidaan u arko runtii waxaan u arkaa waxa weeyaan hay-adda maalida maaliyadda ee golaha shacabka waa waa hay-adaha ugu sarreeya da ugu sarreysa dalka weeye marka korjoogtayna way nagu leeyihiin xaq bay uleeyihiin inay report soo saaraan wuxuuna nan islehay waxa waanaan lahayd arrimaha qaarkood annaga ceelka juriya inaan iska waraysano oo isku warcelino oo la hubsado waxaa dadweynaha loo gudanayo ayaa ayaa filanaan lahayd waxay igu muuqataa malaha cabashooyin baa jira cilaaqaad ka dhexeeya committigaas ama guddida iyo wasaaradda maaliyadda arrintaa waan ka shaqayn doonaa waanan sigiti sigib tiri doonaa anigu dareenkayga inuu kumaan dareemaya inay nacankaa loo malaynayo miisaaniyadda asalkeeda ka hadalkeeda horta wakti alla waktigay doonaanba committiga iyo baarlamaanku xaq bay uleeyihiin inay report sameeyaan korjoogtayteeduna wax wax meel meel ku go-an maayo markay doonaan bayna korjoogtayn karaan reportska helayaan waxbay waxbay ka qori karaan laakiin budgetka ay ay aada ugu nuuxnuuxsadeen oo ah budgetka imika socda ee sanadkan dhamaanaya budgetkaasi weli ma dhamaan xisaab xidhkiisiina lama samayn laba jeer unbaa budgetka inta badan xog badan laga heli karaa waxna layska weydaraa inkastoo mar walba la waxa weeye marka ku-celinta la samaynayo revisionka waxa la samaynayo